xaaladuhu wixii ilaahay qadara unbaa dhacahaya laakiin waxaa la rabaa in horena waa u yiri haddana waa u yiri ilaahayna laga boqo ummadduna ay iscafido laysuna naxariisto oo aan marnaba dagaal iyo fidno la qaadin intaasoo sanaan fidno ku jiray dalka yagiibaa ku baaba'ay dadka yagiibaa ku baaba'ay dhaqaalaha yagiibaa ku baaba'ay sharaftayadiibaa ku baaba'day in laga baxo oo aan dalkayaga nabad ku joogno oo ilaahayna aan u soo noqonno horena waa uu yidhi haddana waa leeyaha ayaa la rabaa waayahay mudane cabdiqaasin waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal dadka qaar ay ku sifeeyeen oo siyaasiyiinta mid sokeeye uu ka socday gobolka gede ee koonfurta soomaaliya dabcan waad la socotay xaaladda siyaasadeeda guud ee dalka maxaad ku sifeen lahayd dagaalkan u dhexeeya jubbaland iyo dowladda ee ka socda gobolka gedo dagaalka ka socda gobolladu badanaaba waa sokeeya wax kale maahan hadde dad walaalaahoo soomaaliya oo aan kala fogeyn baa isdilahaya haddana gedo waxaan ilaahay uga rajaynayaa in dagaalkaasuna ka joogsado dadka meesha joogaana haddii ay wax ka jiraan duqaydooda iyo culamaa udiinkooda inay ka qaataan talada dagaalkana inay joojiyaan oo aan dadka lagu layn qoraan u sheegay ilaahay wuxuu yidhaahaa qur-aankiisa ku yidhi qof ninkii dila oo xaqdarro ku dilaahay wuxuu la mid yahay adduunka dadka jooga oo dhan qof laayay buu la mid yahay marka waxaad yeelaysaan aakhiraa loo wada socda adduunka la joogi mahayee ilaahay ha laga boqo ha laga heshiiyo wixii dhibaataa oo jira waa gartay maanta mar uu hadlay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxa uu barbardhig ku sameeyey dowladda iyo al-shabaab waxaana uu sheegay inuu isku mid ay yihiin dowladda iyo al-shabaab marka laga hadlayo habdhaqanka iyo maamulka markaanu ka hadalno gobolkan gade ee koonfurta soomaaliya ku yaala carqaladaha ka taagan waxaa laleeyahy waxaa ku lug leh dowladda federaalka ee soomaaliya marka maxaa looga baahanya madaxda dalka maadaama iyagu majaraha dalka ay hayaan dowladdu horena waa u sheegnay waxaa weeye dowlad dadaalaysa iyadana hadda waxaa looga baahanya siday ay yeeshee oo meelo badan ka yeeshee oo galmudug ka badan tahay oo meelo badan ay ka mid yihiin inay wixii dagaalamahaya dhexdhexaadiso oo ay muxuu ahay duqaydooda iyo dadkooda inta u bixiso ay hawshaas la joojiyo nabadna lagu dhammeeyo wixii khilaafaada oo jira ayaa looga baahan yahay inay ka shaqayso waana hubaa inay ka shaqaynayso haddii aan la yidhaaho oo horena waa uga shaqaysay haatanna waa wadaaye waxaan leeyahay ha loo soo jeesto wixii tala ah ay dowladdu bixiso mar toddobaadkii aanu soo dhaafna uu hadlay madaxweynaha kenya waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya inay faragelin ku samaysay madax bannaanida iyo jiritaanka dowladda kenya ma kuu muuqataa faragelin soomaaliya inay ku samayn karto wakhtigan ama ay ku samaysay gudaha waddanka kenya iyo siyaasaddoodaba dowladda soomaaliya xadgudub ay ku samaysay cidna anugu ma maqal inay jirtana ilama aha maxaa jira iyadaaba howlaheedii muxuu ahaayey la muxuu ahay la dadaalamaysa la dadaalaysa inay muxuu ahay dejiso oo carrada u degto marka anigu waxaan qabaa dalalka aanu dariska nahay kulligood waa in nabad lagu wada noolaadaa dowladduna waa ka shaqaysay oo intii awooddeeda way way ka qabatay waana ku habboon tahay haddana in la sii wado ayaan rajaynayaa oo nabad lagu wada noolaado oo muxuu ahay aan dhibaato ka imaanin dariska waxaynu ognahay in kenya uu naga jiro kiis la xiriira badda maxaa talahaan usoo jeedi laheyd in kiiskaas badda loo wajaho iyo si guud baa xiriirka kala dhexeeya soomaaliya kenya badda qolo walbaaba baddeeda iyadaa muxuu aha inta ay qaanuunka u leedahay leh hadda ka horna waa tii la geeyey maxkamadda adduunka halkaasayna muxuu ahay kusoo hawshaas ka socotay marka waxaan qabaa dhabaha la maray ayaa habboonaa waana la maray waana la dhammaynaya waa iska dhammaatay insha allahu wax robleemahoo jiri doonaana ma jiraan haddii alla yidhaaho waa dhammaanaysa ugu dambeyn mudane madaxweyne cabdiqaasin bal bulshada soomaaliyeed ee caawa kugu dhegaystanaya barnaamijka xog waraysi ee idaacadda kulmiye bal maxaad ugu baaqi lahayd ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa dhibka waxaa qaadi karaa ma aha dad dhibka ilaahay baa qaadi karaa wuxuuna ku yimaadaa dhibku wamaa asaabakum musiibatun fabimaa kasabad aydiikum wayacfuu can kasiir baa ilaahay yidhi wixii musiibo idinku dhacaa waxay aad geysateen in ka mida weeye weliba inta kalena markaasaa ilaahay cafiyaabaa ilaahay qur-aankiisa ku yidhi musiibooyinkii aan geysannay oo intaasoo sano socday weeye waxa inugu dhacayaa horena waa uu yidhi haddana waa ku celcelinaya ilaahay hortaa loo soo noqdo ilaahay inta loo soo noqdo la toobad keeno oo wixii xaqaho la kala haystana sidii ahaan jirtay dhaqanka soomaalidu laga wada hadlo laysu dhiibo laysu celiyo haddana ilaahay ha loo soo noqdo markaana waa ka baxaynaa dhibaatada saasaan qabaanu